hay-adda maareynta musiibooyinka soomaaliyeed ee sodoma iyo hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay oo faw loo soo gaabiyo ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada ay khusayso in ay si deg dega ugu diyaar garoobaan cawaaqibka ka dhalan kara roobiyarida la filayo xilliga guga ee laba kun iyo shan iyo labaatan baaqan ayaa lagu soo jeediyey shirkii lixdan iyo sagaalaad ee greater horn of africa climate outlook forum oo lagu qabtay magaalada adis ababa ee dalka etoobiya kaas oo ay ka qeyb galeen khubaro cimilada ku takhasusay wakiilo ka socday dowladaha gobolka iyo hay-ado caalami ah waxaa looga hadlay qodobo muhiim ah oo ay ku jirto xaaladda cimilada iyo saameynta laga filayo waxaa la yidhi warbixin laga soo saaray shirkaas ayaa tilmaamaysa in soomaaliya ay wajahayso xaalado dhanka cimilada ah oo adag iyada oo saadaashu ay muujinayso roobabka guga ee laba kun iyo shan iyo labaatan inay noqon doonaan kuwo hooseeya heer kulka oo sarreeya taas oo sii xumeyn karta xaaladda nooleed iyo roobabku inay goor dambe curan karaan iyada oo la filayo in wakhtiga roobku uu soo gaabto warbixintan waxaa sidoo kale lagu sheegay digniinta ah waxay arrintani uga sii dareysaa ayaa layidhi xaaladda adag ee ay soomaaliya mar horeba ay la daaraadhacaysay maadaama xilligan jiilaalka uu dhulku yahay mid aada u qalalan halka roobabkii dayrta ee laba kun iyo afar iyo labaatanna si aan sinayn ay uga de-een gobolada dalka waxaa sidoo kale warbixinta lagu sheegay dhibaatooyinka laga cabsi qabo oo la yidhi markaa laga eego xilli roobaadkii dayrta ee lasoo dhaafay inta badan gobolada dalka waxaa ka jiray roobab xilligoodii aan isku dheelitirayn iyada oo meelo kamida gobolada waqooyi ee somalilan ay heleen roobab ka badan xaddiga caadiga ah halka gobolada kale sida galmudug hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland iyo puntlandna ay la kulmeen roobab aada uga hooseeya heerka caadiga ah tusaale ahaan dangaroyo waxaa ka da-ay keliya toddobo boqolkiiba bartilmaameedkii roobabka ee la filayay ayaa layidhi taasi waxa ay sidoo kale saameyn taban ay ku yeelatay beerashada kheyraadka biyaha iyo guud ahaan ilihii nolosha warbixintan oo dheer waxaa sidoo kale lagu xusay dayrta aan hagaagsanayn iyo jiilaalka kulul waxa ay sababi karaan biyoyari daran dhulka oo qalalan iyo dhaqaalaha oo xoolo dhaqatada iyo beeraleyda oo hoos u dhaca waxaa sidoo kale layidhi waxaa jirta cabsi xoogan oo laga qabo barakac baahsan cuntayari iyo sidoo kale dhibaatooyin dhanka caafimaadka ah oo ka dhasha abaarta xaaladda la filayo inay dhacdo waa mid lagu tilmaamay inay lamid noqon karto abaarihii adkaa ee dhacay sanadihii laba kun toddobiyo toban iyo laba kun iyo koob iyo labaatan haddaba talooyinkan ayay soo saareen sodma iyo faw si looga hortago xaaladahaas adag sodma iyo faw waxa ay soo jeedinayaan ayaa layidhi qorshayaal muhiim ah oo lagu xoojinayo diyaargarowga hore iyo kuwaas oo ay ka mid yihiin biyaha xoojinta kaydinta biyaha nidaamyada waraabka iyo koruqaadista wacyigelinta bulshada si looga hortago biyoyaraanta beeraha iyo xoolaha bixinta macluumaadka saxda ah ee ku saabsan xilliga roobka iyo talooyin ku aadan dalagyada u adkeysan kara roobyarida iyada oo si deg deg ah loo fulinayo tallaalka xoolaha caafimaadka wacyigelin bulshada si looga hortago cudurrada la xiriira kuleylka iyo biyoyarida iyo sidoo kale nidaamyada caafimaadka waxaa ugu dambeyn warbixintan lagu sheegay in gargaar bini-aadamnimo loo fidiyo dadka u baahan sodma iyo faw ayaa ugu baaqay maamul goboleedyada beesha caalamka iyo hay-adaha gargaarka inay si wada jir ah ay uga shaqeeyaan wax ka qabashada dhibaatooyinka la filayo